shirkani ay wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda iyo taliyayaal ciidanka booliiska ee urur goboleedka eegada ay ku lahaayeen magaaladani mombasa oo laba maalmood ka soconaya ayaa diiradda waxaa lagu saaray falaal dambiyeedka xuduudaha isaga gudba iyo weliba sidii looga hortegi lahaa shirka ayaa waxaa daahfuray xogayaha guud ee urur goboleedka egada warkana gabayaahu iyadoona ay ka qeybgalayaan wadamada kenya soomaaliya jabuuti suudaan koonfurta suudaan uganda ethoobiya inta uu kulan ka socday ayaa halkani waxaa loogu soo bandhigay hindise la xidhiira sidii looga hortegi lahaa falaal dambiyeedka xuduudaha isaga gudba oo ay ka mid yihiin argagixisada sida ururka al-shabaab daacish iyo alqaaxida mukhaadaraadka tahriibiinta dadka iyo falaalka burcadda internetka xogahinta urur goboleedka egad ayaa halkani waxay kusoo bandhigeen bugaag iyo cilmibaaris la xiriirta sida looga hortegi karo falaal dambiyeedyada ka gudba xuduudaha kulankan oo ay soomaaliya uga qeybgelayeen wasiir ku-xigeenka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka mudane axmed cabdiraxmaan xasan safiirka soomaaliya u fadhiya jabuuti salaad cali jeele sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliiska ee soomaaliya oo lagu magacaabo janaal maxamuud cabdulle dhoore wasiir ku-xigeenka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee soomaaliya mudane axmed cabdiraxmaan xasan ayaa waxauu warbaahinta haystaa uga warbixiyey kulankani horta wuxuu ahaa runtii shir aad iyo aad muhiim u ah oo ay ka soo wada qayb galeen dhammaan xubnaha dowladaha xubnaha kaa igad waa sad la socotaan dhib badan baa ka jirta inaan sida loo xanibayo dadka isaga tallaabaya xuduudaha xuduudaheenna waa iska wada furan yihiin dad badanoo dunuub galaa jira ama ha noqoto dadkan dadka dhoofiya ha noqdaan sida dembiga u dhoofiya ama human traffic wax ingiriiska lagu yidhaahdo ama ha noqdaan even argagixisada si sahlan bay uga gudbaan marka in arrimahaas laga wada hadlo deetan si dowladuhu ay hadhowta heshiisyo uga gaadhaan sidii looga wada shaqayn lahaa si iyadoo wada jir arrin hal dal ku fillaan kara maaha oo arrin u baahan in dalalkao dham ay iska kaashadaan hadalkiisa ayaa isagoo sii wata wasiir ku-xigeenku waxa uu sheegay in falaal dembiyeedka oo ay ka mid yihiin tahriibta sharci darrada ay haatan ay adkeeyeen qaadashada baasaboorka soomaaliga si looga hortago dadka tahriibta sida sharci darrada ugu socda
runtii horta aad baa loo adkeeyey baasaboorada baryahan dambe qofku si sahlan uma qaadan karo xataa ilaa waxaa loo sameeyaa in la xaqiijiyo qofkaasi inuu qofku xataa sheeganayay dhowaan waxaa la bilaabi doonaa idhigii nationalka ahaa oo qofka xataa inaanu laba karakter yeelan karin laba shakhsi noqon karin hal shakhsi uun yahay taas waxoogaa mudda qaadan doonta laakiin sanadkanay bilaabanaysaa marka hawl lagu guda jiro wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-addeeda idga ay samayn doonaan marka arrintaas waa arrin aad loogu guda jiro laakiin waxaa jira dad badan oo soo tallaaba oo ama etoobiya ka yimaada runtii dalka ugu badanee dadkaas ka dhoofa waa dalka etoobiya innagu aad la socotaa in dad badan soo galaan ilaa boosaasay yimaadaan ka dhoofaan marka arrimahaas waxay noqonaysaa arrimo layska wada kaashaday oo la rabo in la xalliyo runtiina hal dalma xallin karo sidaad la socotaa waa arrin u baahan in dalalka oo dham ay iska kaashadaan waayo xuduudduna waa dheer tahay dalalkeen eegad ku jiraan dalal xuduuddooda hadda gacanta ku wada hayma soomaalida runtii waxaan ku boorinaynaa in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo la dagaalanka argagixisada hadda barnaamij weyn oo socdaa runtiina ah waxyaala aynu hortaagan arrimahaas waxay sahlayaan inaanu ururo badan oo caalamiya ka mid noqonno ururadaasoo runtii aynu u baahan nahay inaynu ama ha noqoto xagga dhaqaalaheenna kor u qaadaysa ama ha noqoto ganacsiga iyo ganacsiga aynu wadaagayno dalalka aynu jaarka lanahay dhammaan kor wada qaadi doona arrintaas lakin waxay salka ku haysaa in dowladda lala shaqeeyo arrimaha argagixisada dagaalada socda qayb weyn laga qaato dunuubta aynu sheegayna ay ka mid tahay tahriibta iyo howlahaasna laga wada hortago dhammaan maxamed cabdi bootaan warbaahinta ista magaalada mombasa